ka badan oo muslimiin ah yaa waxaa la yidhaahaa yani sharada islaamka iyo dastuurka in lis waafajiyo alla subxaana watacaala sharcadiis samaawiyi weeye ilaahay soo dirsaday rasuulkiis maxamed sala allahu alay wasalam u soo dhiibay kitaab qur-aankan waxa weeyaan mid ma arki wax lagu dara kara ma aha mid wax lagu dhiman karana ma aha xaqiiqadii ilaahiyayaa ku sugan tahay rasuulka sala allahu alay wasalam markay u yimaadaan gaalada ee moxamede waa kula tukanaynay ilaahay ku roon yahay ee waa ku racaynaa amalka hadalkaada waa racaynaa amarkaadan waa yeelaynaa adigii dhab baan isu kay dhiibaynay waxaan kaa doonaynaa maalin ilaahay ku roon yahay kaniisada nala teg maalin masaajida kula tukanayna waa ku racayna baa yidhaha taana ilaahay subxana wataala waa ka diiday nabiga alayhi salatu wasalaam haddii nimankaas hawadooda raacdo ilaahay subxaana wataala haggiis gargaarka halmiisa la yidhi taa horta kitaabka meeshuu ku sugan yahay inuu maaragtay xugun saabit ilaahi subxaana watacaala oo maaragtay samaawiya rabbaaniya weeyaan midkaas bedel oo lagu samayn karo ama wax lagu dara karo ama ziyaadin naaqusmini ma jiro kitaabkuna wax lama ziyaadiyo wax laguma naaqusiyo asaga sidaas wax kale u yahay rasuulka sala allahu alayh wasalama kitaab qur-aan uu xukumay sunay rasuulku xukumay wax kale oo ziyaado oo meeshaas yaalaan ma jiraan nink hawo ka qabo kitaabka qur-aanka iyo dastuurka laisku daraya taa waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay yuminuuna bibacltakfuruuna bibacli walaaqanaa berina aamino berina ku kufrino alla subxaana watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladii aamanu dkhuluu fi silmi kaafa islaamka kaamilu gala islaamnimadu waxa weeyaan mid maaragtay jaanibe maaha kaamila loo galaya rasuulka sala allahu alay wasalam muslimiinta wuxuu ku biraarajiyey xukunka islaamka in kaamil loo qaato oo din islaam kaamil looga dhaqmo wax kale dhibaato kale meeshaan ku jirin sidaasaan laga doonaya
sheekh aadan aayaadkan iyo axaadiistan adigu aad sheegaysaa waa wax cad oo xujo oo ilaahay uu soo dejiyo oo aan been laga sheegi karin laakiin dowladda iyo ama baarlamanka ama guddigan dastuurka hadda howlaan wadaa ama wasaaradda hawsha wada ama ururadan gacanta siinaya waxa ay doonayaan shareecada islaamka iyo dastuurka si laysu waafajiyo arrinkaas adigu ka ra'yi ahaan sideed u aragtaa
wallaahi wiilkeeyo xaqiiqatan arrintaas wax suuragala kara maaha anaga shaksi ahaanteeda aadan cusmaan maxamed nuur aan nahay haddii la i yidhaaho kitaabka qur-aanka dastuurkala lagu daraya macnaha waxay ka dhigan tahay kitaabka qur-aanka aamini meynaa nama anfacaye wax kale oo ma aragtay oo isku raaci karno ha lagu daro taa ma yeelaya anigu maxaa jira waxaa jira alla subxaana watacaala wuxuu leeyahay wamana carabna can dikri fa inahu laciishatu manka walxasha yawmalqiyaamati acma qaala rabbi lima hashartani acmaa waqad kuntu basiira qaala kadaalika atatka aayaatuna fanasiintahaa wakadaalika alyawma tunsa alla subxaana watacaala wuxuuna leeyahay wamana carabna ninka jeesada can dikri kitaabkeeda fa inahu isha wuxuu noqonaya maciishatu manka maciisho oo dhib oo cariiri oo dhibaato adduunku noolanaya wanaxshir yowma qiyaamati acma maalinta qiyaamada socondhilaan ilaahay keenaya wuxuu ku doodaya oo ninka isaga ah oo maaragtay oo muslimka muslim sheeganaya adduunka marka dhilaan la keeno rabbi wuxuu leeyahay qaala rabbi lima hashartani acma annagoo wax arkaya waqad kuntu basiiran maxaa idila adduunka aakharada i keentay adduunka waa ki indha qabee aan shaqaysanayo indhahay ka sooreen maxaa saarbay saas u yeeshay alla subxaana watacaala wuxuu leeyahay kadaalika sidaasa atadka aan ku keennay aayaatina min alqur'aan aan ku keennay fanasiitaha waad ilowday wakadaalika alyawma tunsa maanta anaga saasaan ku ilownay ama asaad yeeshay marka iyagoo saasa waxa suuragala karin inaan kitaab qur-aan sheegano qur-aan akrino rasuul sheegano rabbana sheegano kitaabkanan haysano inaan ku dhabeelno adduunyada aakhara dhabeelaa nagu dhacaya saas awoodaada yeeli mayno inaan kitaab qur-aan ka tagno ilaahi subxaana watacaala in adduunka aakhara in aakhar aakhara dhabeelna kaana ma doonin taas wax suuragal kar ma waa mustaxil aan kaa dhex gelay kitaabka iyo aayaadka sida ay sheegayeen waa wax cad oo aanan ku jirin mugdii laakiin sida hadda macnaha maxay tahay waxyaabaha ka hor imaanaya maadaama la yiri federaal ayuu dowladda loo bedelayaa la yiri maamul goboleed wax la yihahda ayaa la samaynayaa oo federaal ah ee arrinkaasi shareecada islaamku maxay ka qabtaa
sharada islaam shareecada islaamka inuu fadaraha la sameeyo oo ma arti muslimka la kala gooyo ma banaan laakiin waxaa jiraa wax duruuri oo adduunyada ma arki dadkii sucuubaad ka dhacay qabyaalad baa dhacday waa lasn waa lasleeyey qabi- dad baa la gumaaday dad baa deegaankaas laga kiciyey dad islaam oo islaamnimadii loo diido ma arti islaamkii dadka lanicsinayo lagu diraayo in dadka in islaamka ka baxaan lagu lagu khasbayo oo intaasna gaalada sabab u ah sidaa awoodeeda dadku waxay garanayaan nin walba mandiqadii alsoo ku dhashay inuu ka noolaado oo ammaanka helo yaa looga talagalay taa haddii la sameeyen iyadoo kitaabka la akhrisanayo oo sharee la dabaqayo inuu deg nin walba mandaqadiisa degmadiisa inuu ku ekaado eh, wax ma dhibayo laakiin sharada islaamka ma aha federaal kuma dhisa federaal sharciga islaamka lagama helo kitaab qur-aanka suno rasuul lagama helo inuu federaal la sameeyo laakiin hase ahaatee yani masaalatu mursala la yidha nabiga alayhi salaatu- alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yani almuslim akhu lmuslim muslimku walaalka waa muslim muslim ma kala go ee qabiil ma laha firqad ma laha hal kali weeyaan rasuulka yani firqad kama hisaabsana diinta muslimka isku hal bay ahayd ee sida awoodeed inna maaragtay federal lagu dabaqo horta booska meesha kuma jirto laakiin xaqiiqatan dhibaatada dalka ku dhacday oo soomaaliya ka dhacday oo muslimiintii la gumaaday oo masaakinta la gumaaday oo ninkii xoog lah sidii maaragtay albeysanka amerikaanki waagi waagi noolaan jiray maaragtay intii uu bilowg ahaa oo maaragtay hindiyaasha booba jiray oo kale gadasaa dad ku boobaan oo maaragtay muslimiintii deegaankooda iyo dalkooda xoolahooda dhiigooda gabdhahooda la dhacay la boobay sida awoodeeda federaalka loo samaynayaa haddii taa la sameeyo ninba meesha mandagadiisa inuu isku ilaaliyo oo ku nabadgelo ma waa wanaagsan tahay maxuma masaa ma- waxaa la yidhi asalka masaalihatu mursal baa la yidhaha waxaa jirtay usul fiqiga waxaa dhigaa maa laa yatimu lwaajibu ila bi fahu waajib wixii waajibka aan ka sugnayn aan ka suuragala karin haddii waajibkii la waayo oo runta ahaa oo waajibkii meesha ka habboona la waayo waxaa waajib noqonaya shaygii maaragtay waajibka aan gala karin laga tegay waajib noqonaya xukunka islaamka muwaafaqadii laga raba hadii la waayo inuu fadra la samayso masaal mursal ilaa waa sax waxba kama jaban